It's barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com
duwal wanaagsan dhegaystayaal waa maalin talaado ah labada bisha disembar sannadka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo waxaadna nagala socotaan washington barnaamijka duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwacyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a dhallinyaro magaalada laascaan ood ka wada wacyigelin ku saabsan cudurka h i v aids waxaan u sheegnay arrimo ay ka mid yihiin in la iska nadiifiyo qalabka loo isticmaalo ama la iska ilaaliyo in la sheergareeyo oo la wadaago qalabka loo isticmaalo timajarista qalabka loo isticmaalo hooyooyinka dhaliinka qalabka loo isticmaalo caafimaadka sida oo kale dhallinyarada isguursanaysaa in ay isku raacaan in ay isbaadhaan inta ayna isguursan ka hor
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay wiil dhallinyaro ah oo dhallinyarada jabuuti ka caawiya kamirodhalinta hal abuurada ganacsiga
sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka madhnaan doona daniyo xeel baan wadaa jacayl dir abaan hayaa duubiyo ubax ban sidaa dushadan saarayaa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in qeybaha kala duwan ee bulshada hay-adaha samafalka iyo weliba dowladaha saaxiibada la-ah ay la wadaagayaan dhibaatooyinka isbeddelka cimilada gaar ahaan fatahaadaha iyo duufaano la saadaalinayo in ay ku soo wajahan yihiin deegaano ka mida soomaaliya maadaama sida ay sheegeen roobabku ay weli ka da-ayaan gobolada soomaaliya sidoo kalena waxay ka digeen in fatahaado kale ay weli suurtagal yihiin inkastoo sida ay sheegeen meelaha qaarkood ay biyuhu hoos u dhaceen amaba ay qalaleen waxaana war-saxaafadeedka sidoo kale lagu sheegay islamarkaana intaasi lasii raaciyey in soomaaliya ay heegan buuxa gelisay hay-adaha qaabilsan gurmadka iyo weliba ka jawaabista xaaladaha degdega ah ee ka dhalan kara roobabka iyo dabaylaha la saadaalinayo iyadoo sidoo kalena gobolka banaadir ay intaasi ay sii raaciyeen in taliska ciidanka booliskuna ay sidoo kale ay usii diyaargaroobeen daadadka ka dhasha roobab mahiigaan ah oo la filayo inuu ka da-o magaalada muqdisho mas-uuliyiinta federaalka maraykanka ayaa dib u cusboonaysiiyey abaalmarin shan milyan oo dollar ah oo la siinayo cid kasta oo keenta akhbaar hogaamin karta in lasoo xiro muwaadin maraykan ah oo ka tirsan kooxda al-shabaab sida ay wariyeen warbaahinta maraykanka jihaad sirwaan mustafa oo soddon iyo toddoba jir ah ayaa ah muwaadin maraykan ah midka ugu darajada sarreeya ee hadda ka tirsan urur argagixiso oo shisheeye mas-uuliyiinta f b i da ee qaybta magaalada san diego ee gobolka californiya oo shalay dacwado kusoo oogay mustafa ayaa ku eedeeyey inuu taageero siiyo kooxda al-shabaab oo maraykanku u aqoonsan yahay urur argagixiso waxaan rumaysannahay in eedeysanaha uu yahay muwaadin maraykan ah midka ugu darajada sarreeya ee urur argagixiso oo dibadda ah u dagaalamaya waxaa sidaasi yidhi xeeraalyaha maraykanka ee degmada koonfureed ee gobolka california robert brower mas-uuliyiinta ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in mustafa uu ku sugan yahay koonfurta soomaaliya islamarkaana uu kaalin mug leh ka cayaarayo qorsheynta howlgallada al-shabaab ee ka dhanka ah dowladda soomaaliya
guddi-hoosaadka aqalka wakiilada maraykanka ayaa la filayaa inay bulshada usoo bandhigaan salaasada maanta warbixin ku saabsan wixii uga soo baxay baadhitaankii la xidhiidhay maamuuska xayuubin ka dhan ah madaxweyne donald trump gudoomiyaha guddidan aadam shiif ayaa telefishinka m s n b c wakhti dambe oo isniintii shalay u sheegay in guddida ay ku jiraan intii u dambeysay ee warbixintan isagoo intaasina sii raaciyey inay habeennimada maanta ay cod u qaadi doonaan si ay si rasmiya ugu gudbiyaan guddi hoosaadka garsoorka oo xubnaheeduna ay go-aan ka gaari doonaan inay warbixintaasi u cuskadaan qodobo maamuska xayoobeen ah oo ka dhan ah madaxweyne donald trump guddi hoosaadkan garsoorka ayaa iyaguna dhankooda qorsheeyey in ay bilaabaan dhegaysiga maamuska xayuubintan maalinta arbacada iyadoo kulankaasina aanu goobjoog ka noqon doonin garyaqaanka madaxweyne donald trump
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida waxaaad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaa meelo badan oo dunida ka mid ah laga xusay maalinta cudurka aidiska oo ka mid ah xanuunada aan weli la helin dawadii lagu ciribtiri lahaa dhalinyaro si iskood ah isku abaabulay oo ku nool magaalada laascaanood ayaa dardar geliyey wacyigelinta bulshada ee cudurkan warbixintan waxaa laascaanood ka soo diray cabdikariim olol
guud ahaan toddobaadkan ayaa caalamka oo dhan laga xusay dhibaatada uu leeyahay cudurka h i v idiska iyadoona guud ahaan wacyigelin loo fidiya dadka kala duwan magaalada laascanood ayaa ka mida goobaha toddobaadkan lagaga hadlay dhibaatada cudurkaasi uu leeyahay iyo waxyaabaha lagu kala qaado dhalinyarada magaalada laascanood ayaan qaarkooda kala sheekaysanay muhiimadda ay leedahay in laga digtoonaada cudurkaasi iyo fahamka ay ka haystaan madaxa dhalinyarada hay-adda bisha cas ilhaan cabdi cawke ayaa sharaxaysa iyo sida ay dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iga wacyigeliyaan sanad walba kooda disembar ayaanu qabanaa annaga oo dadka wacyigelinayna inaan la takoorin annaga waxaan sameynaa dhallinyarada volonteerka bisha cas mutadawiciinta ayaanu u yeedhnaa laba boqol laba boqol iyo konton arday oo mutadawiciinta noo joogta noo diiwaangashan ayaan u yeedhna si ay u gudbiyaan fariinta una gaadhsiiyaan bulshada kala duwan qaybaheeda bulshada kalena way noo timaadaa way nagala soo qayb gashaa fariintan ayaanu gaadhsiinaa weliba dhallinyarada marka iyagaan ka wacyigelinaa iyagaana guri kastaaba dee dhallinyaradan way ka timi xaafad bay ka timi asxaab bay leeyihiin waxaanu ugu yeedhnaa fariimahan ugu qaybinaa si ay u gaadhsiiyaan dhalinyarada kale dhalinyarada maadaama aad madaxi dhalinyarada hay-adda bisha cas ee gobolka sool tahay halkudhigga sanadkan aad qaadateen iyo sida ay u fahmeen halkudhigga sanadka aan qaadanay walaal wuxuu ahaa isbedelka bulshada ayaa sameysa bulshadana isbedelka bulshada ayaa sameysana waxaan uga jeednay bulshadu siday marba dadka uga wacyigeliso ayuu isku bedeli ko ismaaciil xasan waxay ka mid tahay dhalinyarada ololahan wacyigelinta ka qayb qaadanaysay ee laguga hortegaya dhibaatada cudurka h i v idsku leeyahay wacyigelin badanna waanu ka qaadanay iyo kasabti badan waanu ka qaadanay xanuunkan siduu ku faafay siyaabaa looga qaado iyo siyaabaa looga badbaadi karana maasha alla si qurux badan baa nalaku sharaxay waanu ka faa'idaysanay waxaan rajeynaya inaan noqono kuwii bulshadii wacyigelin sii qaada oo maxaytay sii gudbay wacyigelintii nala siiyey maasha alla aad bay ugu mahadsan yihin bishacaas iyo maamulka oo iyaguna qayb weyn ka qaatay oo maxaytay sabab u ahayd badan lagu wacyigeliyey dhalinyarada tanu inay in badan iska ilaaliya xanuunkan ilaah subxana watacala wax walba waa qoraa laakiin dhalinyarada tani in badan la tacaalaan xanuunkan oo guurkii maxay fududeeyaan oo maxay qalabadii oo kale ay la socdaan siciid nuur ciise waa dhalinyarada ka timaada magaalada laascanood gudaheeda siday uga faa'iidaysan lahaayeen casharada lagaga wacyigelinaya bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan dhalinyarada magaalada laascanood cudurka h i v idska halista uu leeyahay bismillahi raxmaan raxiim in awalan alle subxaana watacaala mahadskale wacyigelinta xanuunka h i v idska oo lagu qabanaya xarunta bisha cas ee magaalada laascaanood runtii waxaanu ka fahanay wax aad badan baanu ka fahanay waxaanu ka fahanay sidoo kale siyaabaha xanuunkan aad isaga ilaalin kartid ama siyaabaha aad qofkii xanuunkii qabay aad ula noolaan kartid iyo siyaabahu xanuunkani uu ku faafo ayaan ka faa'iidnay maasha allah haddaanu nahay dhallinyarada magaalada waxaanu faa'iidnay wax aad u badan siyaabaha la isaga ilaalinaya xanuunka h i v-ga ama siyaabaha xanuunka h i v-ga uu ku faafo ama siyaabaha xanuunka qofka h i v-ga qaba aad ula noolaan kartidba dhalinyarada ayaa faham fiican ka haysta halista uu leeyahay cudurkaasi shukri yuusuf maxamuud waxay ka mid tahay ardayda hay-adda bishacaas waxayna sheegtay marka ay halkan timid inay aqoon fiican ka dhigatay bulshadana ay la wadaagto dhibaatada oo cudurkaasi iska leeyahay aad baan u fahnay waxaana lagu wacyigeliyey inaanu ka wacyigelino bulshada hadday noqoto dhallinyarta aanu goobaha waxbarashada isugu nimaadnay hadday noqoto guryaha iyagiiba waxaanuna rajaynaynaa inaan wax badan ka bedeli doono wax kastoo nala barayna aanu dib ugu celin doono bulshada cudurkani waa dilaa halis badan buu leeyahay marka waxaa muhiima horta inaynu iska ilaalino waxyaabaha inagaga imaan karo sidoo kale madaxa caafimaadka hay-adda bisha cas ee gobolka sool saynac cabdiraxmaan cali waash ayaa barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga ee v o a u sharaxaysa waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhallinyarada iyo bulshada guud ahaan gobolka sool ka wacyigeliyeen in laga hortago cudurka dilaaga h i v ids inuusan xanuunku sida ay dadkeennu u maxaan ku dhaha turjumeen oo ah qofka ids lagu arko waxa uu la kulmaysino inaan arrintu sidaa ka duwan tahay oo ay jirto risoosyo meelo badan oo kale oo uu qofka uga iman karo waxaan u sheegnay arrimo ay ka mid yihiin in la iska nadiifiyo qalabka loo isticmaalo ama la iska ilaaliyo in la sheergareeyo oo la wadaago qalabka loo isticmaalo timajarista qalabka loo isticmaalo hooyooyinka dhaliinka qalabka loo isticmaalo caafimaadka sida hooyada markay umuleyso oo kale inaan loo wada isticmaalin laba hooyo maxaan ku dhahdaye qalab aan nadiif ahayn in lagu wacyigeliyo hooyooyinku inay xarumaha caafimaadka ku umulaan si ay u helaan qalab nadiifa oo la ogyahay waxyaabaha soo gudbiyo qalabka inuu ka mid yahay lana fududeeyo guurka annagoo weliba aad u falanqaynay in guurka la fududeeyo waxyaabaha ka qayb qaadan karana uu ka mid yahay in uu adkaado guurku kadibna dhalinyaradii shahawaadka lahayd ay ku dhacdo macsi marka in la fududeeyo guurka si ay u badato wanaagu u bato sida oo kale dhallinyarada isguursanaysaa in ay isku raacaan in ay isbaadhaan inta inay isguursan ka hor waayo qofku uguma iman kara sino keliya isagoo aan is ogeyn oo uu uga yimid qalab oo sidaah oo kaariyeer ah oo h i v gii sida ayuu qof kale walaalkiisa la sheergarayn karaa cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
waa hagaaga dhegaystayaal warbixintaasina waxaa ugu dambeysay warbixin uu magaalada laascaanood nooga soo diray waryahayaga cabdikariin olol oo ku saabsanayd dhalinyaro magaaladaasi wacyigelin dhinaca cudurka h i v idiska ku saabsan ka sameeya idaacadda duhurnimo ee barnamijka dhalinyaro maanta kuguda jirna haya axmed maxay noo xiga markana dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa cabdixakiimo waxaanu soo qabanaynaa heesta daryeel ay wada qaadaan cabdinuur jaas iyo deeqa axmed
daniyo xeel baan wadaa jacayl dir abaan hayaa ruugiyo ubax ban sidaa dushadan saarayaa iyo gur baan wadaa dulqaad iyo raaxa badan deeq iyo darajan haya dushadan saara iyaa daniyo guur baan wadaa dulqaad iyo raaxa badan deeq iyo darajan haya dushadan saara iyaa daryeel baan kula rabaa difaaca baan ku ahan daryeel baan kula rabaa difaaca baan ku ahan dabaylaha maygaa celin maygaa celin dabaylaha mayga maygaa celin maygaa celin dabaylaha mayga waa hagaaga dhegaystayaal dabaylaha mayga celin iyo weliba codadkii cabdinuur jaas iyo deeq axmed geeradin intaasi kaga soo gudubno islamarkaana haatan aynu u kacno dhinaca iyo waddanka jabuuti samatar cabdilaahi caynaan waa wiil dhalinyar ah oo ku noola dalka jabuuti waxaanu go-aan ku gaadhay inuu si mutadawacnimo laha u caawiyo dhallinyarada leh hal abuurka iyo weliba fikirka dhanka ganacsiga isagoo ku wareega gobollada waddankaasi jabuuti islamarkaana ku dhiirigeliya dhallinyarada inay waxqabsadaan haddaba waryahayaga waddankaasi jabuuti sagaal siciid faarax ayaa samatar ka waraysatay xaaladaasi iyo weliba shaqadaasi uu dhallinyarada u qabto islamarkaana ugu horreyn waxay weydiisay hawsha uu wado mutadawacnimada waxaad ka helaysaa wax badan baad ka helaysaa oo wax badan oo wax badan aad ka helaysa waxaa weeye horta waxaad mutadawac ku noqonayso waxaad jeclaata adu wax qasaba ma ah oo adaa dee jeclaaday oo wallahi waxa inaan kugu caawiyo ama aan kaa garab galo dee si mutadawacnimo volunteeria inaan kuula shaqeeya ayaa tiri kolkaa waxaasi waa wax dee adiga wax badan kaaga biirayaan waayo wixii kolkii hore si kalaad marka hore u fikiraysaa mishaar iyo lacag iyo waxbaa is hordhigaysaa laakiin kolkaan mutadawacnimo aad leedahay waa wax aad jacayl ahaan u gashay kolka waana wax dee aad qofkii kale aad ku dhaantid ood u taraysi weeyaan kolka aad ba aniga ahaan horta wallaahi waa wax aada u fiican wax badanna waan kala kulmay waayo n dhalinyar badan oo dee iga yaryar ama dee sayadoo kale ama experience badan aan lahayn oo dee anuu experience baan leeyahay oo mushtarka anuu in badan baa imika ku jira anoo yaroo aada u yar baan galahayd imika dhowr iyo soddon baan ahay laba iyo labaatan ama saddex labaatan baan markaan baa mushtarka bilaabay waa afar iyo toban sano ilaa shan iyo toban sano horteed ka hor weeyaan donc markaa dee dee dhalinyartii waktigaa oo kale watiga anuu waktigaa joogay afar iyo toban sano shan iyo toban sano ka hor joogay dee kuwa jooga waktigaa iminka ama ka sii yar in dee waxaan la qabto oo wallaahi ay fursadda anuu aan helin iyagoo ay helaan waa waxa aada ugu farxayo oo waxbana aan ka doonin weliba oo si dee mutadacnimo aan ula qabanayo
marka waxaa leedahay hadafkayga waxa weyaan dadkii dhibkii anuu soo maray inay dadku marinay helaan dad tusaaleya oo wax u sheeg absoluty absoluty absoluty waa saas waxaan leeyahay wallahi horta dhalinyarta iminka fursado badan oo aada u badan bay haystaan oo waayo wuu isbedelayaa waktigu dhulku wuu isbedelayaa aniga way iga nasiib badan yihiin way iga nasiib badan yihiin oo fursadaha iminka jira ay heleen aan uma haysan dee ana raggii iga waawanaag baa mushtarida iga weynaa kolkaan la sheekaystana waxay idhahdeen inaku waktigaa joogtiin iyo fursada haysateen inaku ma haysan bay idhahdaan waa la kala daran yahay kolkaa dee jielba jielka kale daba socda ayuu maxaan kora ka fursada fiican yahay jielba jielku ka dambeeyuu ka fursada fiican yahay kolkaa aad ha uga faa'idaystaan baan leeyahay anigu waxna garab joogso wax noo sheego oo na gacan qabto oo na tilmaamo oo na toosiyo oo na hadame lahayn kolka dad iyakuna dhalinyartu aad ha uga faa'idaystaan bale aad baan uga faa'idaystay anigana wallahi farxad weyn bay tahay aniga iyo qayrka intii kale waxa howla caynka ay ku jirta aad bay wallahi farxad ii tahay weliba kaleebkayga oo kale weliba haddaan xagga kaleebkayga usoo noqdo anigu de waxaan ku shaqayno waa mutadawaanimo mishaar kuma qaadano bishaara kuma qaadano imika ahaan waraysiga na siinayo waxaan xaafadahayga waan iskaga imanay bacmushtirkii iyo shaqooyinkayga waan ka imanay barkay reereyskaleyin u badedayin waan ka imanay waxaa waxaa u imanay koba meel kale aan udhaxayna ama hijidkan aan udhaxayno ama gobol kale aan udhaxayno waa mutadaawacnimo waa si wixii aan anagu aan qaban karayno ama aan arkayno inuu fiican yahay dadkaan wax ugu tari karayno saan u tarno oo u tabino oo dadkii maxaan ku rabaa aan tilmaam iyo tusmo aan u noqono wayaan waxa waxa u samaynayno waana si dee dir ilaahay iyo mutadaawacnimo waxa waxa u samaynayno
intaad bilowday shaqadan inaad dadka dhiirigelinta ama yno mutadaawacnimada ama iskaa wax u qabsada la yidhaahdo maxaad isleedahay waad adi faa'iidooyin waad heshay
wallaahi wax badan baan helo waxaa badanaan helay anigii dee kuu sheegayey oo markii hore aan ku taataabto waayo waxaad jeceshahay iyo wax lagu qasbay ama wax aad lacag ka hel aad leedahoo dee aad iska dhifayso se waxaa lacag aad uga heshay aad leedahoo dee lacag ahaan aad ku gelaysid oo waxaa hadhow toole yani lacag baad ka helaysa ama inkan baa kaa soo galaya aad leedahay iyo wax aad jecesho waxbana kaa soo gelayn waa faraq weyn baa udhexeeya oo waayo dee waxay waxba kaa soo gelayn waa niy ahaan iyo jacaylaha wa waxaad u sameynaysid haddii kale gurigaan iska fadhii lahayo deedoo businesskaygan businesska iska wada material iska wada maxaa iskaga wadkaygan iskala fadhii lahaa kolkaasi faraq weyn baa u dhexeeya waxaa iga soo galayna farxad weynay ah yacni dadkii aan beraye ee waxaan u sheegayey inay horumaraan ay wax qabsadaan ee sida imika iyo inay ka baxaan anagu xagga aan joognay gaadhaan ama na sii dhaafaan waxaana ka rajeynayaa oo iyaka ka rajeynayaa oo iyakana ka rajeynayaa waayo kama idhaahdo de laakiin iyakaba kolleyba ilen waajib baa ka dhutol ku odhan doone inta ka yar ee birtoola dhalinyarta ee soo kacaysa inay iyakuna berisaan anigu aan u qabanay ee u qabtaan ama si kasi fiican u qabtaan ee iyakuna mutadabnimo u shaqeeyaan ee iyakuna dee anaka tilmaamayo tusaale naga dhigtaan ee iyakuna de walaalahooda kale ay si waxa ay gacanqabad u sameeyaan ay wax u sheegaan ay wax u tilmaamaan yani dee si ay kolba qoloba qolada kale deed ay u sii dhiibto horumarka waala si loo
waa gaaga dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa cabdilaahi ama aan idhaahdo samatar cabdilaahi caynaan ah wiil dhallinyaraha ku nool waddanka jabuuti islamarkaana dhallinyarada fikradaha ganacsiga leh ka caawiya fikradahaasi sidii ay uga midhi dhalin lahaayeen waa tahay cabdixakiino markana waxaa la soo gaaray xilligii aynu dhegeystayaasha usoo gudbin jirnay xubintii cayaaraha waa kan cabdulqaadir maxamed mursal
aan ku bilowne leonel missy ayaa ku guulaystay markii lixaad kubadda dahabka ama laacibka sanadka ee kadib markii loo doortay isagu inuu yahay xiddiga ugu fiicnaa waxaana lagu qiimeeyey waxqabadkiisii sannadkii hore meysy ayaa waxa uu noqonayaa ninka ugu badan ee haysta bilandan waxaana uu ku garaacay daafaca kooxda liverpool vandaig oo isagu kaalinta labaad soo galay waxaana kaalinta saddexaad galay christiano ronaldo oo isna u ciyaara kooxda yuventus vandaig ayaa markii hore loo saadaalinayay inuu ku guulaysan doono abaalmarintan laakiin warka ku guulaysiga messi ayaa si hoose u soo dusay oo maalin ka hor ayaa ogaatay jariiradda daily mail oo sii sheegtay in messi uu ku guulaystay waxaa ku soo xiga christiano ronaldo oo shan jeer ku guulaystay biladdan messi ayaa waxaa ugu dambaysay inuu ku guulaysto biladdan sannadkii labakuiyo tobankii waxaana ay ku qaadatay muddo dheer inuu dib u helo abaalmarintan dhinaca iyo ciyaartoyda ama daafaca ugu fiicanna waxaa loo doortay isla vandaig oo kaalinta labaad ka galay laacibka adduunka daafaca ugu da'da yar ee ciyaartoyda ka hoosaysa koobyolabaatanjiradana waxaa loo doortay daliid oo ay isku waddan yihiin vandaig kaas oo lagu abaalmariyey waxqabadkiisii kooxda ayakis ee sannadkii hore laakiin daliid ayaa hadda u ciyaara kooxda yuventus daliid ayaa abaalmarintan ku garaacay laacibka da'da yar ee jadon sancho kaas oo u dhashay england una ciyaara kooxda brusia dortmond dhinaca iyo gabdhahana laacibadda ugu wanaagsan ee sannadka waxaa loo doortay megan rabino oo u dhalatay dalka maraykanka gabadhan ayaa qayb weyn ka qaadatay koobkii adduunka ee gabdhaha ee la qabtay oo maraykanka ay ku guulaysteen rabino ayaa ku garaacday abaalmarintan gabadha u dhalatay dalka ingiriiska ee lucy bronze oo ah markaasi xidigad weyn oo daafaca ka ciyaarta kaalinta saddexaadna waxaa soo gashay ee gabdhaha alex morgan oo isku waddan yihiin rabino waxaana ay noqotay gabadha saddexaad ee ugu fiican gabdhaha ciyaaraha kubadda cagta liverpool ayaa tobanka ciyaartooy ee ugu wanaagsan ama kaalinta sare ku jira ku leh ilaa afar ciyaartooy oo ay ka mid yihiin moxamed saalax sadio mane van dyg iyo weliba goolhayahooda alison becker becker ayaa loo doortay goolhayaha ugu fiican ee tartanka wuxuuna ku garaacay goolhayaha barcelona ee ter stegen iyo goolhayaha manchester city ederson alison becker ayaa abaalmarinta lagu siiyey waxqabadkiisii kooxda liverpool ee sannadkii hore iyo xulkiisa brazil oo kaalin weyn uu ka qaatay inay ku guulaystaan kooba amerika waxaana hadda la leeyahay waa goolhayaha ugu fiican caalamka dhinaca iyo suuqa kala iibsigana tababaraha kooxda barcelona andrade tababaraha kooxda manchester city beb gardiola ayaa sheegay inuusan wax saxiix ah samayn doonin bisha januari markii la gaaro tii oo ay u dheertahayn daafacyo ay ka dhaawacan yihiin islamarkaana fernandinho uu weli ku qasbayo inuu daafaca oga ciyaaro manchester city ayaa toddoba kulan oo ay ciyaartay keliya keensatay koob iyo toban dhibcood kulan kasta oo ka mid ah toddobadaasi kulanna gool ayaa laga dhalinayay waxaa loo malaynayay in bisha januari ay daafac suuqa u geli doonaan laakiin gardiola ayaa hadda ku qanacsan qaab ciyaareedka daafac ee fernandinho inuu ka garab ciyaarsiiyo stonis iyadoo isagoo haysta otomandi oo hoos u dhac ciyaareed uu ku yimid iyo weliba beddel la'aanta visenti combany oo kooxdaasi isaga tegay iyo weliba laboorte oo ka dhaawacan wararkeennii cayaarahana waanaga intaas
waagaag dhegaystayaal cabdiqaadir samakaaba aad buu mahadsan yahay markana dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno codka fanaanada yurub genyo
codkaasi macaan ee fanaanada yurub geeyo ayaa gebagabo u ah idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhammaanteena isku duwan waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo